gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada jowhara mawliid maxamed maxaad oo ka hadlaya qorshayaasha ururka dhalinyarada degmada jowhara ee maalmaha soo aadan ayaa tilmaamay in ay qorsheynayaan diyaarinta qorshayaal wacyigelin bulsho kuwaasi oo ku aadan ka digista waxyeelooyinka ka dhalan kara khatarta biyaha roobka ee ku haray goobaha godan ee magaalada tani jowhar kuwaasi oo ay tilmaameen ururka dhalinyaradu in saameyn xoog leh ay kala kulmi karaan caruurta islamarkaana ay ka dilaaci karaan cudurada faafa tahay ee maalmahan jowhar waxaa ka socdo ee roobkii xilliga ee sanadka kaasoo ee si isku xiga magaalada ugu da-ayo sidoo kale roobabka waxay sameeyaan iyo meelo biyo fariisin ah inay sameeyaan biyo fariisinkaas sidoo kale waxaa ka dhasho ee cuduro halis ah ka dhasho marka waxyaabaha ugu horeeya aan rabno inaan ka qayb qaadan waxay tahay in wacyigelin bulsho aan sameyno haddii aan nahay ka urur dhalinyarada degma ahaan kaasoo aan ka wacyigelinayno khataraha ka dhalan karo ee biyaha meelaha fariistay iyo wasaqdii si loogu ilaaliyo caruurtii meelaha biyaha galayay si aysan cudur ugu qaadin halis nafna ay ugu imaanin sidoo kale cabdifataax waxaa jirto maalmahan wacyigelin aan sameyno oo ku saabsan meelaha biyaha ay fadhiistaan oo si aysan caruurta dhibaata ugu imaanin waayo mar haddii meel biyo ay fadhiistaan caruur haddii ay tagto da-dooda ay shanta sano ka yar tahay inay ku dhintaan ayaa halis ah marka sidoo kale cabdifataax waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah oo maamulka degmada aan rajeynayno maalmaha soo socda inaan aada ugu qeyb qaadano in bilicdii magaalada jowhar dhankii nadaafadda haddii ay noqoto sidoo kale magaalada meelaha qaar waxaa ku batay waxa loo yaqaana geed yuhuudka in aan ka qayb qaadano sidii geedyuudkaasi loo jari lahaa magaalada loogu dhamey lahaa quruxdii iyo bilicdii iyo nadaafadii iyo horumarkii maamulka ee horumarkii degmadana aan aada usoo celi lahayn waayahay waa mahadsan tahay intaasi waxaa waaye howlaha maalmaha socda ee ka maamul ahaan aada wadaan marka loo fiiriyo waxaa jiro ururo bulsho rayd ah oo ka dhisan magaaladan jowhar iyo guud ahaanba gobolka iyo idinkoo ururkii dowliga ahaa ee maamulayay ah bal ka waran ma ka warhaysaan qaabka shaqe ururadaas ay u shaqeeyaan xiriirna maleydi
mar kale waa mahadsan tahay cabdifataax habka wada shaqeynta ee ururadaasi ka jira degmada haddii aan lahayn bulshada rayidka iyo ururada kaleba wada shaqeyn aada u fiicana horta naga dhexeyso muddadan kooban neh waan iska warhaynaa wixii waxqabad oo ku saabsan dhankaas haddii ahaa lahayd waa ururka dhalinyarada degmada waa wax mar walba aan u taagannahay inaan isku xir fiican aan sameyno sababtaa isku xirka fiican aan sameynayna waxay dan ugu jirtaa bulshada degmada jowhar waxaan wada shaqeynaynana waxay tahay waa bulshadii degmada jowhar marka wada shaqeyn fiicana naga dhexeyso aadaan iskaga warhaynaa dhan walba ee noqotaba roobabka xoogan ee muddooyinka hamba ka da-ayay magaaladan waxa ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana saameynta ugu badan ee laga cabsi qaba ay tahay in ay dilaacaan cudurada faafa